bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiinka saacdan oo kale ku dhugunsaabsan warbaahinta warsan markii laku reebo hamiinimada jimcada ee sabtaga hoydaasa hamiinimo talaado arbaha galaayta taariikhdan iyo keedanta labaatiyo afarta bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsadi doontaan oo ilaahay karaal nagadu waliba ku mid ahaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalay sidii aan ku diyaar garoobeen kahorseedowga cudurka coronavirus barnaamijka iyo ka dheegi doontaan waraysi ku saabsan arrimahaasi iyo arrimo kale oo ka eedan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saasaata waliba barnaamijkaana ku dhugunsadi doontaan oo ilaahay karaalnaga keegoo kaeedan maalinta qaaxada adduunka oo la kuxusi meelal badan oo adduunka ku mid ah iyo weliba ditoreso xaaje cabdinuur xamed iyo ku hadalaase saameynta cudurkan ku leeyay dadka deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkiyaasiin ku gudbii doona saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan ho ilaahay karaalnagda safaarada soomaaliya kelida dalkaas koonfur afrika oo la roojiyay shaqadii inhayti muwaadiniinta soomaalida dalkaas sababo la mid ah cudurka coronavirus barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijka wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hiirshabeelle oo ku hadalay amni darada deegaano ku mid ah maamul goboleedkaas ku jirtiisoo kale howlgallo ku dareeran deegaanadaasi hiirshabeelle barnaamijkee ka dheegi doontaan saasaata welibaasiin gudbii doone amarayo hasaareen maamulka gobolka bari oo laka mamnuucahay nuskooyaga bulshada ka dhaqan deegaanadaasi puntland qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijka ka dhegaysada doontaan ano maxamed cabdiraxmaan cabduliyaasin saari dhinaca sanaadan waliba gacanwii ku jeysada cabdinaasir axmed mayo mar kale mar lamaata ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan faylan kolka kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo ku hadalay qaabkii iyanka diyaar garoobin kahorseedooga cudurkan coronavirus oo saameyn ku weeladay adduunyada oo dhan soomaalina kiisas lamid eh laku heli haddaba waraysi muxudiin xasan maxamed xusna ku tirsan warbaahinta warsan usula weeladay dotoreyso faadimo abshir maxamed oo ah agaasimaha isbitaalada iyo qalabka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed saasaatoona iskudubaha caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba suwalku weydiiyey sida wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyanka diyaar garowday ka horseedooga cudurkan coronavirus walina dotoreysadan koreen ku bilowday waliyaabahan qorshaysan wasaaradda silan ka horseeda cudurkan coronavirus
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli bacd marka hore waa dhowahay walaalkay xusni waa ku mahadsan tahay maanta waa kaaga mahad celinayna inaa maanta nagu casantid barnaamijkan oo kale barnaamij aa u baahneen waaye inaa wax badan aa ka hadalno oo muhiimna u ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed si loo gaarsiiyo yacni qof kasta meesha ay joogto ee u hesho warbixintan cudurkan maanta meesha adduunka ka dilaacay oo wax badan ee adduunka o dhan ay ka hadleen marka haddii aan magaceyga waxaa waaye doctor faadama abshir maxamed waxaa ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gaar ahaan agaasimaha waaxda isbitaalada iyo qalabka ahna iskuduwaha caafimaadka stateka o dhan saddexda gobol marka haddii aan hore u galo cudurkan coronavirus sida aa socono wuxuu bilowday sida magaciisaba ka muuqato covid nineteen wuxuu bilowday labada kun iyo sagaal iyo tobankii december oo maleynaa sanadka hore dhammaadkiisa cudurkan waxa waaye caabuq ama xanuun ku dhaca neef mareenka waa waxaana sababo wax la dhaho virus oo jirka biniaadamka markuu soo galo kadib wuxuu effect gareeyaa sanbabada iyo meelaha neef mareenka oo dhan sida aa ognahay xanuunkan wuxuu noqday yani xanuun oo adduunka o dhan ku faafa xanuunada marka outbreak markuu dhaco waxaa loo kala qaybiyaa mid ku tusaale ahaan inuu wadanka keliya ka dhaco gobolka keliya inuu ku dhaco africa oo kale ah ama inuu ku dhaco adduunka oo kale saas uu dhaca kan waxaa waaye adduunka o dhan waa world wide waaye waa bandemic waaye adduunka o dhan uu ku fida waa dareemi karnaa dhibaatada uu leeyahay iyo inta uu maanta la egyahay leanna kumanaan qof boqolaal kun oo qof aa ku dhimatay qaar kale hadda u jiifaan qaar uu ku dhacay laakiin lama oga wala socdaa taas marka anagii haddii aan nahay ka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ahaan yani wixii dadaalkeena ah waxay noqotay qasabna anagana isku duyno anagoo kaashanayna sida wasaaradda caafimaadka federaalka iyo w h o cudurkan inta badan wuxuu leeyahay calaamadaha sida hargabka kale ah sida aa ognahay qofka markuu ku dhaco wuxuu dareemaa hindhiso iyo maxaa dhahay wuxuu dareemaa cuncun badan oo dhuunta ah qufac qandho dadka qaar wuxuu ku sameeyaa jirkoo xanuuna murqaha ha noqoto kuwa caloosha ha noqoto kuwa dhabarka kuwa heer markii dambe qofka oo hadiisa helin daryeel fiican oo ama aan lala tacaalin hadhow xaalad wuxuu galaa emergency ah ama critical conditions waxyaabaa loo yaqaano oo oxygen iyo wax u baahan haduusa helin marka saas daraaddeed wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waxay samaysay wax la dhaho coordination meetings oo markii xanuunka uu soo baxaba kiiska ugu horreeyay marka laga helay soomaaliya waxaa sameynay coordination meeting oo ku isugu yeernay dhammaan hay-adaha ka howlgala stateka ha noqdaan international ha noqdaan local ururada bulshadoo kale culama awdiinkoo kale qaar dhakhaatiirta kamid xataa masaajidada qaar waxaa jira maanta jimcihi ay kaga qayb qaateen taas waxaa loola jeeda marka ka wasaarad ahaan annaga intaana haynaaye hay-adihii iyo dadkii maadaama aad tihiin meesha ka shaqeynaya adikan maxaa kaga qayb qaadi kartiin lianna xanuunku wuxuu noqday xanuun oo ma ahan wax qof ama hay-ad ama wasaarad ama shaksi uu kontrooli karo taas waxay keentay marka inaan coordination aan sameyno kadib waxaa la sameeyey wasaaradda caafimaadka oo federaalka waxay samaysay t o t aan loo soo tababaray dad oo ah tababare waa dad lasoo tababarayo si ay u tababaraan dad kale oo stateka joogo ka shaqeynayo dadkaas marka waxaa lagu soo tababaray preventionkii oo screeninka sidii loo sameynaa waxaa looga hortegi lahaa wixii ay gashanaayeen qalabkii isticmaalayeen wixii dhammaaya lasoo baraa kadib markay soo laabteen waxaa sameynay trainingkaa sameynay marka waxaa iskugu wacnay dhammaan dadkii markaas oo stateka ka shaqeynaya oo waa ugu talagalnay tiimamkii nala shaqeynaya annaga oo outreach ha noqoto ama xarumaha ha noqoto intaa dadka soo xulnay aan sii tababarnay xitaa waxaa tababarnay dadka elboorka ka shaqeynaya because waxaa layidhi xanuunkan haddii qofka qabo uu ama dheecaankiisii ama uu gaaro meesha qofkii hadhuu taabta xanuunka uu gaara asaga si marka dadkan ayagana bal wax fakri oga helaan waxaa u wacnay xitaa kuwa ka shaqeeya diyaaradaha sida xamaaliyaasha oo kale ha noqoto adi wixii elboorka iyo meelaha interpointiga laga soo gala ka shaqeeya oo dhan xitaa qaar ciidanka ah si ay laftigooda ay u fahmaan culama awdiinka tiimankaasaa tababar la siiyey kadib waxaa sameyna marka waxaa bilownay screeningkii wasaaradda caafimaadka waxay bilowday screeningka inay sameyso oo tusaale ahaan sheekh kan elboorkan shaati gaduud oo kale inaa tiim la geeyo magaalada migunka waaweyn sida xudur iyo baydhabo iyo meelaha tiimamka la qaybiyo oo kale hawshaas markay qabateen waa imisa tiim kooxa walaahi tiimamku way badan yihiin oo yani meel kasta oo intry pointy ah tiim loogu talagalaa jiro afar qof shan qof hadba waxay ku xiran tahay meesha ay ka shaqeynayaan tusaale ahaan eerbooradoo kale meelaha beedhow oo kale hadda laba meela inta badan laga soo galaa meelaha laga soo galo kale lianna qof oo meel soo tallaabay xuduud oo iska soo galay dhulka aa soo geli karo saas daraaddeed ayagana waxaa sameynay meeshii dadaa la geeyey sidoo kale xudur eelboorka dadaa iyadana la geeyey oo loosoo tababaray hadda baraawa ma shaqeynayo laakiin tiima iyadana loo diyaariyey inay ka shaqeeyaan stateka aday meel kasta oo markaasaan nagaa u arkayni sidoo kale waxaa aada xooga u saarnay meeshaan ceel berde oo iyadana ah meesha aan xuduudka kala leenahay etoobiya oo inta badan lagasoo gudbo ka state ahaan ayadana dadaa aalageysiga u sameeyaan screeningkii kadib wasaaradda caafimaadka waxay sameysay isolation site oo ah ilaahay naguma keeno hadda soomaaliya halkiisa laga helay sida wasaaradda inuu xaqiijisa caafimaadka in case oo kaysas kale laga helo statekii in loo helo waxaa la dhahay in loo helo waayo meel lagu xanaanaya qofkan ilaa isbitaaladeyda lama dhex dhigi karo oo dadkii xanuunkii inuu gaari lama rabo marka waxaan u sameynay xarun isolation ah oo kor bay haw isbitaalkeeda qayb ka mid ah waxaa lagu sameeyey isolation site oo loo sameeyey wixii markaas loo baahnayo kiisaskii la helo in la geeyo ilaahay naguma keeno taas wasaaradda ka shaqeysa iyadana qalabka lagu baari lahaa wasaaradda way keentay oo waa lasoo diyaariyay qalabka oo kale iyo ma idin ku filayn hadda waxoogaa shortage oo waxaa jiro supply oo laakiin waxaa ka sugaynaa dadka oo miitinada markaa qabanayno kale sababta u qabana waxay ahayd annaga intaanan haysanaa inta dhiman wasaaradda caafimaadka federaalka iyo w e g iyo dadka ay khuseeyaan waxaan in lasoo kordhiyo wixii marka qalabka ma nagu filno laakiin ugu yaraan hadda wax oo start point oo fiican waaye oo wax ku qaban karno aada iyo aad marka qalabka ma wasaaradda caafimaadka heer federaal baa idinkala shaqeysa ka hesheen mise hay-adaha oo koonfur galbeed ahaan idinkala shaqeeya hadda waxaa naga shaqeeya wasaaradda caafimaadka federaalka iyo w e g
markii cudurkan saas baa laga qabaa dadka aad bay ugu welwelsayin waad aragtay adduunyadan isu saamiyey markii hawshan la bilaabayey tusaale ahaan garoomada ama xerooyinka barakacyaasha ama meelaha magaalada laga soo gala aad sheegaysa oo kale wax caqabada lagala kulmi ma jireen qaabka dadka loo baaray xoogaa xitaa waxaa sameynay tiimam oo awareness sameynayo annaga waxaa leenahay tiimam outreach ah oo magaalada banaanadeeda iyo meelaha dadka ay dibiyada iyo dadka aan awoodin inay magaalada usoo doontaan servicekii waxaa ugu geynaa dad u shaqeynayo oo caafimaadka shaqeynayo dadka qaar ka mida marka dadkale tababaray ku jiraan waxaa la raba dadka inay awaarna siiyaan tusaale ahaan waxaa leenahay emergency unit oo wixii emergency ka shaqeynayo waxaa leenahay wash oo asna maadaama la yidhi xanuunkan gacmaha la dhaqo nadaafadda in lagu dadaalo rabo wash unit ayagan nagala shaqeynayo oo isla wasaaradda ah qiin muhiimka marka outreachka eh awareness-ka markaa dadka siinay sidoo kale intaan la gaarin screenkii waxay ku leeyihiin waxaas gaalada bisa ku dhacayaa la dhahee islaamka ma ku dhaca marka challenge ugu badan oo laga kulma waxaa waaye ideology kale dadka kama dhaadhicin kartid waxaan xanuun waaye qof kastoo bini aadan ku dhici karaa qadar waaye sida xanuunada kale sokorta dhiig karka ay qof kasta ugu dhacaan uu ugu dhici karaa muslim iyo gaalaba laakiin waxaa loo baahan yahay inaa maxaa la dhahay laga taxadiro waxaan oo sidii lagu yarey lahay oo hooshiisa la galo marka screeninka hadda inta hadda la shaqeynayo alxamdulilah rabbil caalamiin dadka intooda badan yani hadda adduunyada waxay noqotay one global oo internetka la wada isticmaalaa qof kasta wuxuu haystaa smartphone dadka cabsiga qabaanbo oo tusaale ahaan qof iska socota hadda maalin hore gabadh iska socota ay kataba imaatay oo reebaadiye ah magaalaaska imaata is dhahay markaas marka kusoo dhawaada waxay dhahda waxaa la dhahay adduunka waxaa ka dilaaca xanuun xun oo oo dadka dhan ku dhacaayo iraawan marka dadka xoogo waxaa unaysaa ayaga laftooda cabsi badan inay ka qabaan marka taas xoogo waa lagala kulmaa challenge laakiin waxaa rabnaa inaan laga caajisin oo dadka la sii wada yani leanna waxaan wax waxay noqdeen dadkii oo caalamka dhan ay ka qayliyaan annaga oo soomaaliya oo maanta xaaladeena ilaahay ogyahay oo inkastoo hadeertan system iyo nidaam fiican uu noo socdo alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana inaa ogaa inaa ognaha waa tamarteena iyo meesha joogno oo aa ku dadaalno bal waxaan sidii aa ku xakameyn lahayn ama aa ku yaraan lahayn marka taas ayadana taas waa xoogo challenge waa lagala kulma wacyigelinta socota qaabkee dadka u wacyigelisaan macnaa in meesha sharxada laga siiso aada iyo aada dhowr nooca loo wacyigeliyaa hadda tusaale ahaan waxaa jirto by media oo idaacadaho kale tanoonka hadda ka sameynayn oo kale idaacado mar horena way jiraan oo saanoo kale ani xataa wareysi aan ka bixinay si oo maxaa la dhahay u gaaraan dadka intooda badan tviyadoo kale maxaa la dhahay meelaha laiskuga imaado kale dadka oo kulamada dadka iskugu imaadaan oo kale xitaa sababta culamaa awdiinka ula kulmayaan maxaa waaye sida masaajidadii iyo meelaha ayaga laftigooda ee dadka wax uga sheegaan inay ku dhex diraan oo fariintan ay ka mid tahay waxyaabaha la rabo in dadka laga wacyigeliyo oo loo sheego annaga maadaama soomaaliya haddaan ahay muslimaan ahnay diinta xoogaa maasha allah waa ku fiicannahay aad marka dhinaca diinta xataa in laga fahamsiiyo qofka si uusa ugu arkin fakarkan horta in laga saaro ah inuu gaal bis ku dhaco waxaan inuu muslimna ku dhici karo tusaale ahaan haddii xataa muslimka uu ku dhacay meeqa haddii gaalada uu ku dhacaa ka wada sorry meeqa muslimna ha ku dhex nool dadka gaalada oo la sheegay laftigooda ayagii intay soo qaadaan meeqa haddana ku keeni karaan wixii hadday yihiin wax oo sriirkooda ama fiditaankooda aada u daran yahay marka taasna ku gudbinaa tiimamkan outreachka ah ku sheegayo oo ayagana idbiyada tagoo kale waxay leeyihiin sectionno oo looga hadlo health education oo hadho ama dadka la baro caafimaadka waxyaabaha loo qabanayo kale faa'iidadooda haddii la iska dhaafo maxaa khasaaro ka dhalan karo taas si lamid ah marka section waxaa kamid noqda oo health educationka la sameynayo oo kale marka mana joojinayno insha allahu tacaala ilaa iyo amar dambalo dhaho wixii haa
wasaaraddu waxay soo saartay amar ah in xarumaha caafimaadka deegaanka ku yaala aysan ka hadli karin xaaladan ku saabsan coronavirus sidoo kale baaritaan aan samayn karin maxaa loola jeeday ka wasaarad ahaan marka warqadaas ay soo baxaysa maxaa la arkay oo dhibaataa jira
waa mahadsan tahay amarkaas marka hore wuxuu kasoo baxay wasaaradda federaalka caafimaadka ee dowladda dhexe marka taas waxay ahayd waxaa loola jeeday saa la socono oo hadda horena aa u sheegay waxaan waxay noqdeen wax dadka dhan khalkhalgeliya waxaa laga yaabaa xataa hadda dadka say u waasheen oo qof kastoo ku dhaco inuu dhimanayo dad aaminsan inay jiraan ma ahan qof kastoo ku dhaco ma dhimanayo laakiin waxay ku xiran tahay hadba safiratigi stage iyo managementiga qofka uu helay marka saas si lamid ah waa naqaanaa communitygina oral society waaye dad oo waxa waaye oo haddana wasaaradda caafimaadka ayadaa waxay u tababartay dad ka shaqeeya waxaan confirmationki wixii lagu samey lahaa tasiida ayadaa hayso marka saas daraaddeed haddii qof kasta oo meel xarun caafimaad samaysta ama isbitaal kasta la dhaho waa la baara waxaa badanaysa barabagandada iyo maxaa dadka in la khalkhalgeliyo la cabsi geliyo wixii laga dhigo wax oo wax kale ah oo siyaabo kale loo adeegsado saas si ay soo dhicin marka maadaama waxaan oo wax walba wide ay yihiin waxaa la dhahay wasaaradda ha loo soo gudbiyo ay case oo la arko ayadaa marka confirm garee karto dhihi karta waxaan xanuunkii waayo covid nineteen waaye ama ma ahan ayadaa dhihi karto saasaa loola jeeday si dadka aan cabsi badan iyo loogu abuuray welwel waxaan maxaa isbedelay marka tan iyo intii hawshan aada bilowdeen garoomadii baaritaanka ka bilowdeen xerooyinka barakacyaasha wacyigelinta socoto maxaa natiija idin soo baxday hawl muhiim ah ama tallaabo muhiim ah in la qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan aaminsanahay tallaabo muhiim ah in la qaaday lianna haddii shalay dadka fakar qaldan ay aaminsanaayeen oo ah waxaa inuu gaal ku dhaco waxay hadda ogaadeen inuu muslimka gaal ku dhici karo waxay kaloo ogaadeen in horta ay haystaan wasaaradda caafimaad ama dad u shaqaynayo oo ayaga ka damqanayo oo raba ugu yaraan inay wax u qabtaan ugu yaraan inay wax u qabtaan waxaa kaloo ka faa'iidnay iskuullado kale hadeertaan ardayda waxaa layidhi hala fasaxo maalin hore waxaa dhacday ardayda qaar ka mid ah inay inta ardayd inta hooyadeed u timid inay dhahda hooyo aniga maku salaamay hadda kadib markaa kuu imaado waxaa dhacay waxaa la dhahay xanuuna imaaday oo salaanta lagu kala qaado firi haddii awaarneskan aan dadka la gaarsiin lahayn maxaa dhici lahaa yani marka waxaan aaminsanahay isbedel fiican aa gaarnay maanta janiskan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto kale maxaa la dhahay inaad dadka ku gaarsiiyo fariin qof kasta oo codkayga dhegeysanayso inta af soomaaliga fahmayso dhan soomaali meel kasta joogto ka isteed ahaan sidoo kale xanuunkan ma ahan wax oo maxaa la dhahay sida horeba aa ugu soo celcelinay dad gaara ku dhacay ma ahan dadka dhan qof kasta oo ilaahay u qadar inuu ku dhaco uu ku dhacaa qofku raba ha ahaado marka annaga maxaana looga baahan yahay waxaana looga baahan yahay sida adduunkaba ee dhexda uga xirteen qof kasta oo soomaali ah oo maanta wax fahamsan oo yaqaano dhibaatadan adduunka ka dhaceyso oo haddii wadankan soo gaaro waxa ka imaan karo effectiga hadhow ka imaan karto inay u istaagto wacyigelinta iyo wax u sheegidda dadka u baahan in wax loo sheego si aan u yareyno xanuunkan dhibaatada uu dadka gaarsiinayo hadhow si aan u yareyno maxaa la dhahay ilaahay naguma keenay inuuna soo gaaro xanuunkii ama uu nagu fido qof kasta oo soomaali ah meel kasta uu raba ha joogo wadanka siiba dadka joogo gaar ahaan siidkan waxaa leeyahay culama awdiin ha noqdaano ururada dhalinyarada ha noqdaano saxaafadda adinka laftigiina ha noqoto in loo sameeyo siishano inta waxaan educationa lagu sameeyey way dhamaaden laga dhahayo in loo istaago xanuunkan waxba wax kale ma ahan bayrisaa keeno neef mareenku ku dhacaa hargabkuu lamid yahay bis xooga uu ka culisya oo qofka marka wax hargabka uu ku dhaco oo xoogo baxnaanayar haddii hore iska fiicnaanay kan laakiin waxaa laga yaaba sanbabada inuu ka dhibaateeyo neefta inay ku xirmato qofka qofka biniaadanka oxygen ama noolaan karo wax yar uu noolaan karaa marka waxaa rabnaa maxaa looga hortegi karaa sida horeba loo sheegay hadda ka wasaaradda caafimaadka oo kale ayadoo w j kaashanayso waxaan sameynay meel kasta oo public ah oo la iskugu imaanaya waxaa lagu dhejiyey barbanshankii tusaale ahaan gacmaha ayaan laysku salaamay hala yareeyo gacmaha hala dhaqdo hala baday gacmo dhaqashada maxaa la dhahay meelaha layska qabsanayo tusaale ahaan gaari markaad fiishadoo kale inaad meel iska qabsanin miis markaad u istaagno kale oo sasir gacmaha iskaga saarna inaan iska ilaalino hindisada iyo wixii markaa aragno inaan kobar sameyno oo anagoo gacanteena lama rabo suxurkoo kale saaranayno marka qufaciisidoo kale inaa afka qabatid yacni qof kastoo qufac uu ku dhaco ama hindhisoonaysana ma ahan inay qabto corona virus hargabaa kugu dhici kara wax kastaa kugu dhici kara laakiin waxaan rabnaa taxadir un inaan muujino oo wixii aa dadaalno oo ilaa bini aadamna naga dhiga caqlina siiye maskaxuuna siiye ugu yaraan dadaal inaan sameyno bal waxaan akaga hortegi karno talabaadna waxaa rabaa inaa tusaale ahaan gacmo dhaqashadoo kale ma aha inaa biyolaa ku shubno maaha saabuun inaa isticmaalno ugu yaraan annaga alxamdulilah rabbilcaalamiin nimcada kale ilaahana siiye waxaa waaye muslimaan ahay ugu yaraan qofka muslimka maalin shan jeer weysaysana gacmihiisa dhaqaala ma diidina markastoo masqulihii biyaha isticmaalnaa haddana waxaana loo leeyahay dhaqda fakar qaldanoo meel kale ka imaada ma aha dadaal lewa inuu kordhiyo haddii shalay biyo laa ku dhaqanayna gacmaha inaa saabuun inaa ku dhaqano tusaale ahaan hadda ilaahay khayr hasiiyo dowladda dhexe iyo statekaba waxay sameeyeen fasaxa kala dhahay incubation periodka xilligii kiisaska markii la helay iyo kiiskii taas micnaheedii dadka haddii la fasax ma aha in haddana fasaxiina waxaa la rabaa inaa guryaha ku ekaano socodka inaan yareeno meelaha iskugu imaanaya in la yareeyo in maxaa la dhahay xafladihii oo la qaqaba jiray in la joojiyo oo dadka overcrowdingka meel kastoo aad inta laisku imaada neef iyo wax dadka gaargaar leh laakiin annaga cagsigeeda waxaa ka dhiganay waana la fasaxay hoteelada iyo waxaa tegaynaa meelaha laysku markaas buuq meesha laisugu imaana haddana wixii shalay laguu fasaxay xafiiska maxaa adig lagagu diiday shan qof lix qof inay meel iskugu imaatay ahayd waxaa rabaa marka dadka inay fahmaan waxa ujeedada laga leeyahay inay fahmaan inay ayaga dantooda tah inay fahmaan in la rabo ilaaha wax badbaadi kara ugu yaraan ummadda in lagu badbaadiyo inay fahmaan ayaga laftigoodana waajibka saaraya waxaan oo dadkii maxaa la dhahay dugsiyadii la fasaxay iyo iskuuladii maxaa loo fasaxay inaan fahanowa meelaha haddii aa ka maarmooysa xataa ugu yaraan hal mitir inaan isku jirsanowa oo xoogo aa kala fafogaano laakiin in haddana weli sidii wixii ay u socdaan oo waxba oo liska dhadhaliilsanaayo maayo adduunkana maalin kasta ay dhimanayso kumanaan qof talyaani wax kasta waa ujeednaa waa ujeednaa iiraan iyo wax ka dhacay jaino shalay wax ka dhacay waa ogeen america iyo canada maraykan iyo canada lagasoo sheegaya marka annaga horta aad xisaabina intaana la xisaabinin kahor marka aada umahadsantihiin ilaah waxaa ka baryaynaa inuu intaas nooga agta ekeeyo intii muslim noo ku dhimatay ilaaha u naxariisto inta hadda uu haayoolo la jeefana ilaahay ha ka caafiyo annagana ilaahayna ma soo gaar
warshada usbuunyada shaakir shoobla shoobla haashineew sidee umay may waa digaagga shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gordaaya wel alo hadda shukri shaak dhuula ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii asiiba farmadoobaga shineew shaakirtana may asa shaakir waybuwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
lo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hibe isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti tayadiyo layin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaad an haynaya isbuunyo shabshal bana an hayna shakalaang meelalan ka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star i mumtaaza fiirmagoone anka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eyi ileen bershooba shiila waxaa koo biyaysaday orjinaal farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir oo ka yaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob haa kahorjeedka warshada hasey dadka koowaad oo warshada isbuunyada shaakar iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usakayaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska lamaadna mayba usakayaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo seddex eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qayb ugu heri barnaamijkan iyo dhugunsadahay tan akhyaaray geega weliba ka beeganta maalinta tiibishada adduunka ama baqaaxada adduunka meelo badan adduunyada ku mid ah iyo geega oo kale eedlan ku xusi soomaaliya weliba ku mid ataa dalalka eedlan ku xusi maalintan wasaaradda caafimaadka soomaaliyana saasaata xuskaas gelayday haddaba cudurkun saameyn badan iyo kuweeladay dad badan oo ka dhaqan deegaanadani koonfur galbeed soomaaliya doctoreyso xaajiye cabdinuur maxamed iyo weliba ku hadalaase cudurkun saameynta kuweeladay bulshada ka dhaqan soomaaliya gaar ahaan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray
waxaan maanta rabnaa inaan ka hadalno waa maalinta tbda adduunka waa maalin baroordiiq ah maaha maalin farxadeed sababtoo cudurkii weli meeshiisuu taagaya kama guulgaarin wax markaa dhamaysidaa waxay noqonay maalin farxadeed maanta waa maalin baroordiiq ah waxaan u baroordiiqaynaa dadka la xanuunsan xanuunkaas inuu ilaahay caafiyo waxaan kaloo insha allah usoo jeednaa dhammaan adduunka kala qayb qaadanayna gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed waxaan kala qayb qaadanaynaa maalintaas munaasabada ah ay ku beegantahay labaatan iyo afarta maarso oo loo idmeeya inay tahay maalinta t b da adduunka waxaan ka hadli doonaa insha allahu sida hadda xaaladda ay u shaqayso gobolka hadda aan ku noolnaa oo baay ah ilaa shabeellada hoose ilaa bakool gaar ahaan hadda baydhabo aan joogno waxay ka furan laba xarumood oo t b ah oo lagu dabaybaa cudurkaas waxaa ilaahay ka baraynaya in sanadkan sanadkiisa nagu gaarsiiya xilli aan ka guulgaari karno ilaa iyo intaas boqolkii toddobaatan waa daaweynaan dhigi karno maadaama hadda ay aada u yartahay tirada sababta keenteen lamana waaysana bukaan ee waxaa la weysan yahay qaabkii imaashihii iyo taageeradii bulshada iyo macal dowladdii oo dhan waxaan codsanaynaa dowladda koonfur galbeed inay garab nagu siiso qaabka loola tacaalayo cudurkan maadaama uu yahay cudur ku bixi kara hawadu ku faafaa maaha cudur oo qofka isagale ku ekaan kara hawadaasna qofba kama ahaan kara adigaan ka badbaadi karin anigaan ka badbaadi karin qofka ugu sareeyaan ka badbaadi karin sababta dadka meel wada fadhiya ma ogaan karti qofkii xanuunsan iyo qofka caafimaadka qabo hawadu ku faafaa markuu leeyahay hal qof hadduu qufaco waxay saameyn ku yeelanaya intii meeshaasoo ku joogtoo dhan marka waxaan leenahay ummadda waxaan kula hadlaynaa dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka oo iskaashanaya inay garab nagu siiyaan la tacaalidda iyo daaweynta iyo cudurkan qaabku u fido ayna la ogaadaan dhibkana ayna la qaybsadaan maadaama ay tahay dowladdii taageero weyn alxamdulilah wasaaradda caafimaadka hadda ka shaqayso howlahaas oo shaqo kuleh xarumaha gacanta ku hayso waxaa u shaqaalaysan shaqaayalo tayo leh oo horumarin kara oo cudurkaasete daaweyntooda iyo ka hortagooda iyo la tacaalidoodana iyagaasa mas-uulka ah waxaa kaloo samaysan tiim la dhaho outreach outreachkaas waa afar tiim isagana wuxuu u shaqeeyaa wuxuu soo aruuriyaa wixii kiisas uu kusoo arka maadaama xaruntii dadka aysan ka bixin shaqaalihi xarunta ay ku egyihiin ayagana waxay tagaan meelaha ay dhibiyada ay degan yihiin waxay taagaan xaafadaha waxay ka shaqeeyaan xabsiyada waxay ka shaqeeyaan isbitaalada baraafidka wacyigelin siiyaan tiimamkaas afarta tiim ah sababta intaasoo dhan dhaqaale loo gelinayo waxaa kaloo shaqeeya labaatan gabdhood ayagana ay dhibiyada iyo xaafadaha kasoo wada qofkii xaaladahaas looga shakisan yahay si loo baaro loo caddeeyo intaas dadaale waxay wasaaradda caafimaadka oo koonfur galbeed u muujinaysaa in la helo dadka qarsoon oon awoodda u lahayn inay xarunta imaadaan ay fadhigooda ugu tagto ay soo wado keento la baaro waxaa yaala inta mashiin oo si deg deg loogu baarayo oo jim exbad ay dhahaan mashiinkaas wuxuu caddaynayaa si deg deg wuxuu ka sahlayaa baaritaankii hore mikroskoobka ahaa oo weynaysada ahaa oo lagu baarayo cudurka ilma aragtada ah isaga wuxuu baaraa si degdegu u baaraa laba sooc keliya ku jira laba saac kadib qofka jawaabtiisu helaya tan meeshii markii hore saddex xaaka loogu qaadi jiray isaga hal xaaka keliya la baaraa halkaas mashiinka la geliyaa jawaabta dhan soo bixi karo guusha weyn oo haddana mashiinkaas uu qabtaa waxaa ka mid ah qofka markii oo annaga aan baari jiray xilliyadii aan xanuunka ka shaqayn jiray xarunta t v-da baydhabo oo isbitaalka weyn kasoo horjeeda qofka markii la baaro waxaa loo gaadin jiray ilaa bishii shanaad ilaa bishii labaad ilaa bishii lixaad markaas kadib waxaa la dhihi jira waa ku guuldareysana daaweyntaada waxaad raadsanaysaa meelo kale muqdishoa loo diraa ifaa loo diri jiray haddana sii wanaag ilaahay wuxuu nasiib noogu yeelay statekeena koonfur galbeed inaa mashiinkaas fadhigeenana loogu keeno bukaanka adoon daawo u bilaableed waxaad ogaan kartaa inay daawadaas waxtar u leedahay inaysan waxtar u lahayn ayaad ka ogaan kartaa adoo mashi meeshaadi joogo deegaankaadi joogo adliist marka qofku markaad ogaato inaan waxba laga qaban karin oo daaweyntan ay ku adag tahay oo waxba u taran toos waxaad ugu diray muqdisho warqadiisa siinay ayagaa la xiriirnaa ayagaasaa la tacaalo marka waxaan badanaa ku boorinaynaa qofka la leeyahay hadda adkaysiga u le cudurka haddaa isaga kuma ekaanayo qofkiioo weligiis daawo qaadanin ayaa haddana cudurkaas haddii jeermiskaas uu gudbo isagana wuxuu noqonayaa m d r-ka ama adkaysi u yeelanaya jeermiskii marka waa khasaaro adag qofna ma ku badbaadaya haddii ummaddiina m d r ay wada noqoto oo resistanta ay wada noqoto waxay jab nagu tahay in ummadii dhan oo wax loo qaban karin ummadii oo dhan yaa muqdisho geen karo ka daaweyn karo waay maya marka waxaan rabnaa inaa dowladda koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa inay garab nagu siiso sidii cudurkaa loo eribtiro loola dagaalami lahaa kortagiisa daaweyntiisa iyo weliba la tacaaladiisa tan kale dhibaatada nagu haysa waxaa ka mid ah farmashiinleyda meelaha baraafeetyada isbitaallada ay ka fureen oo magaalada aan awoodda loo lahayn dowladdan awood uma laha daawada t v do magaalada soo gasha ayadan waxay nagu tahay aqabad aqabadahaasoo dhan waxaa wax ka qaban kara dowlad annaga ma ka qaban kara annaga keliya wacyigelinaan awood u leenahay wacyigelintan labaatan iyo afar saac waa hadalnaa waxaan ka hadlanaa dhibaatada uu leeyahay cudurkan haddii m d r qofka daawo laba bilood uu gato oo bishii saddexaad uu dhaqaalo u waayo qofka muxuu samaynaa magaaladiisu ku noqonaa baadiyiisu ku noqonaa wuxuu sida waa caafimaaday muddo kadib cudurkiia kusoo noqonayo isagoo adkaysu leh oo daawadii hore aan waxba u tarin haddana isaga kuma ekaanayo qof kasta oo gurigaas joogo ama qof kasta oo qofkaas contactila ah ama qofkaas la xiriira ama bulshada uu ku dhex jiro hadduu jaamacad dhigana hadduu iskool dhigana hadduu shaqaynaya hadduu dugsi dhiganayo wax walba uu qof kasta oo ku dhow qofkaas uu ku qufaco wuxuu naqanaya siduu isaga yahay isagoo daawo weligiis aan soo qaadan marka dhibaatada na soo kicisay ma ahan maalin farxadeed waa maalin aan la murugeysanahay sidee cudurkan ku yaraan karaa sidee la isula garabsan karaa waxaan rabnaa bulshada ugu horeyso bulsha wax fahamtay ganacsatada dadka aqoonta u leh caafimaadka oo shaqaalaha caafimaadka ka mid ah iyaga naftoodii kuwa farmashiyaha gada waa iyaga kuwa oo baraafidada fariista waa iyaga marka aan leenaha caqabada naftooda way ku jirtaa taasaa ka mid ah waxaan rabnaa dadkaas oo dhan inay u danqadaan bulshadooda inta yar dhaqaalaha yar ka soo galayo ilaahay wuxuu ka siin doonaa meel kale waxaan rabnaa inay daawo t b annagoo nala qasbin dowlad aysan na qasbin iswacyigelino aan joojino annagoo voluntary ah oon leenahay annaga haddaan nahay koonfur galbeed waxaan joojinay daawadii aan gadi jirno oo daawada qaaxada loo isticmaalo cudurka qaaxada si ay ummadaha kale noogu daydaan wax walba waa ku dayasho keliya waxay rabaan in la bilaabo annaga waxaan codsanaynaa inay bilaabaan ayna soo diyaariyaan ay isoo kiciyaan waxba ganacsatee farmashiilada isbitaaleyda oo badanaa isbitaallada baraafitka ah inay dhahaan annaga waxaan diyaar unahay inaan joojino daawada t b da aan gadi jirnay sababta waxay faa'iida u tahay bulshadaada waxay faa'iida u tahay qoyskaaga waxay faa'iida u tahay nafsadaada sababta adiga ma ka badbaadaysa aniga kama badbaada haddii hal qof m d r oo isbitaalkaas noogu imaado uu nagu qufaco waxba annagoo dhan m d r ana waa resistantia naqanina waxba daawo looma tarto marka adigii lix bilood bay dhabo dhib ku qaba inaad joogto daawo lacag la-aan qaadato baaritaan lacag la-aan waxba lagaa rabin jiim ha noqoto raajo ha noqoto microscope ha noqoto kuuln lacagay lagaa maro waa free haddana daawadin waa free ilaa xilliga doonto adi aad ka caafimaado hadigoo taas haysto laba sano saddex sano muqdisho ma joogi kartaa waa su-aasha laisweydiinaa maya wa guri kuma lihid waxaa laga inaysan dad kuu deganaan waxaa laga yaaba dhaqaalaha muqdisho inaadan awoodi karin waxaa laga yaabaa in aadan heli karin dhaqaalaha aad laba sano saddex sano muqdisho ku joogto hay-ad kaa taageeri kartana ma jirto oo raashinka ay jiifkaaga taageeri karto iyo meel ay ku jiifisaba marka saas darteed waxaan codsanaynaa in ay dhibaatadaas oon nagu dhicin ee badbaadadeena waxay ku jirtaa inaan daawo t b la gadin daawada la heli karo maadaama iyadoo free la heli karo ummaddii wacyigelin loo sameeyo ninkan wuxuu raadinaa kadib farmasho u taga isagoo istigmada ka ordaya ama leeyahay yaa lagu arkin adoo daawo t v qaadanay a wuxuu tagaa baraafidkii waxaa ka baxaya lacag daawada sayadeeda lama oga meesha ka imaada mala oga wadankii soo oga wadanka waad ogtihiin daawo kasta haddii ganacsi ay tahay sida looga talagala saxda ee ma soo marin baaritaan ma soo marin waxaa laga yaaba meesha laga soo qaaday inay ka qaldaneed meesha la keenay inay ka qaldaneed tembarajarka inuu qaldana heerkulka daawadaas lagu xareeyay intaasoo dhan hay-adda ka kontarool karta daawadii waa tan ma laha dowlad toos u kontaroolsho daawada soo degto ogaan karta taariikhda dilana waa la bedeli karaa marka bulshadii haddii aad dhibaato u abuuri lahayd waxaa ka wanaagsan inaad meel kale dhaqaalaas ka raadsato oo ummadii aad u danayso ummadii aan u danqato waa walaalkaaga waa waalidkaaga waa xaaskaaga waa ilmahaaga deriskaaga waa inta kalan marka waxaan rabnaa qofban anoo nafsideeda ka bilaawaya inaan iska joojino daawo tiibida ganacsigeeda dhibaatada ugu weyn oo haddana haysta annaga xaruntaas bayhaa way ku dhex furantahay xarun kalena baydhaba ku furantahay isbitaalka weyna kasoo horjeedaa isbitaalka baydhabo weyn regional hospitaalka labadaas xaruunba waxaa lagu dabiiba ti qaaxada waa lacag la-aan waxaan warkeega meel dhow meel dheer geersiinaynaa inay dowladda naga caawiso garab nagu siiso in daawada stibida laga joojiyo wadanka waa dowladda federaalk iyo dowladda koonfur galbeed waxaan haysanaa laba madaxweyne oo ummadooda iyo shacabkooda u adeegaya oo weliba adeegoodana aada iyo aad aan ugu qanacsanahay waxaan ka codsanaynaa caafimaadku waa meesha ugu horeyso bini aadanka uu kusoo koro haddii maskixiyanba marka horeba caafimaad ahaan uu kusoo korin qofka dhibaataa gaarayso waxaa rabnaa caafimaadka in xoogga la saaro wasaaradda caafimaadka diyaar leh ayadaa la tacaasho afar tiimaa jiro oo outreach oo shaqeeyo waxaa rabnaa keliya inay garab nagu siiso wixii dhinacyadaas farmasiga iyo baraafidada keliya ay naga caawiso dowladda koonfur galbeed ayadoo kaashanaysa dowladda federaalka ayadoo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka koonfur galbeed intii haddii la isgarabsado shacabka ganacsatada inta wax fahamsan kulligeen inaan u wada istaagno sidaan t b waxaa lagu jiraa waktigii t b stob aan dhiilan amaan joojin lahayn hadda laakiin annaga waxaan ku jirnaa bilow wixii su-aalaad insha allahna waxaan jeclaa inaa idinka jawaab intaas waa horudhac waxaan maanta la qaybsanaynaa dadka xanuunsan dadka u shaqeeya dadka u ololeeyo dadka dhaqaalaha ku bixiyo inay t b lala dagaalamo waxaan maanta la qaybsanaynaa farxadda iyo murugada labadaba aada umahadsantan insha allah shacabkeena aadaan u jeclaa waxaan ugu baaqayaa inay ku fikiraan nafsidatooda tii qoyskooda iyo tii ummadoo dhan sababta taasaan u leenahay daawada t bda haddii la qaado cudur daawada t bda qofku markuu qaato u kala gooyo waxay u horseedi kartaa in uu noqdo adkaysi u yeesho marka isaga kuma ekaana aniga nafteeda kama badbaadayo dhakhaatiir waxaad arkaysaa dhakhtar daraad meel aan soo booqdo xarun oo barafid ah waxaan arkayaa dhakhtar qolka dhan u xiran oo u xidha daaran haddana air condition qofkii bukaankaas meesha soo galoo ku qufaco dhakhtarkaas ma badbaadayo annaga dhakhaatiiran daaweynay cid ka badbaadi karto cudurkan ma jirto waa sababto neefsiga lagu kala qaada neefsina qofba ma kontarooli karo adigaas hadaa qufacda aniga aan kaa qaadaya ma kontarooli kari aniga isma kontarooli kari adiga keliya kuguma ekaan doono waxaan rabnaa marka in loo wada istaago sidii aan cudurkan ugu dagaalami lahayn oo si sax ay haddana haddana waxaan kula dagaalmaa qofka daawo t b bilaabo ani awood uma leeyay inaan xaruntii laha imaadaan dhoon laakiin waxaan u sheegaya inay daawada dhammaystaan waktigii looga talagalay wax walba waxay leeyihin wakti looga talagalay haddii cudur si sax dhakhtarka uu daawada u saxo cudurkii u xaqiijiyo daawadii u xaqiijiyo doosii uu cabi lahaa ama inta kaniin uu cabi laha u xaqiijiyo muddadii uu qaadan lahaa afar guidelinea jiro oo la dhahay diagnosis treatmentiga ah oo si sax ah sharci ah qofka inuu helo baaritaan sax ah inuu helo daawo sax ah inuu helo wax tiro sax ah oo daawada uu ka cabi karo hadduuba rabo maalintii laba haco hadduu rabo saddex haco iyo durationkoo sax iyadana la saxo waqtiga daawada uu qaadan lahaa afartaas hadduu qofka iska saxo waxaa imaanaya in cudurkii markaas haayay ilaahay hadduu ugu darsamo inuu ku caafimaado marka annaga dhan waxaan wada istaagno dowlad ilaa shacab aan u wada istaagno in cudurkan aan xakamayno sababtoo ah waa cudur neefsiga ku baxa airbondisiisallah cudurka hadda laga cabsanayn waxaan wacyigelin ka samaynaynaa isagii t b waa isku calaamado waxay ku kala gedisan yihiin kanoo taabashada iyo la sheegaya iyo qandhada zaa'idka meeshuu kan qandho zaa'idka yahay t bda qandhadeeda waa qandho yaroo lafaha ah marka waxaan ku wacyigelinaynaa qof kasta qufac isku arko oo laba isbuuc ka badan qandho isku arko hindhiso isku arko inuu xarunta isbaaro xarunta qofka jooga asaa kala saaraya hadduu qabo iyo hadduu qabin cudurkan kaloo haddii la sheegaan ilaaha naga wada badbaadiy waxaan ilaahay ka baryana inuu horta noo keenin ciddii isku aragta calaamadaha horey loo soo sheegeen maalmuhu baa la sheegay waxaana inuu si deg deg isku baaro qofka hadduu si deg deg isku baaro wuxuu faa'iido helayaa caafimaad deg deg ah haddii laakiin cudurka uu ku daaho waxaa adkaanaysa daaweyntooda marka waxaan wacyigelin kala kabcina coronaviruskan ilaahay inuu naga xijaabo inta hadda haysan ilaahay uu ka caafiyo inta hadda annaga lagu jirtana uu ka hortag badan aan yeelano sababta waxyaalaha muqaadiraadka la isticmaala waxyaalaha koo waxay ka mid taha lagu kala qaado wadanka laga soo qaada ilaa qofka markuu cunaayo waxay soo maraya steebyo badan wixii ma nadiifin kartaa ma jirto waay wax jeermis dili karo ada aad ku dhaqi karti intaad dhaqdo kalordasin ku dhaqdo ama antiseptic ku dhaqdo ama wax jeermis dili ku dhaqdo ama cuni karta adigii marka waxaan kula digayaa dhallinyaradana aan ugu digayaa iyo inta isticmaasha inta cudurkan uu barkaba jooji ma dhihi karna awood uma lihina laakiin ilaa cudurkan uu ka yeelaa inay nafsadooda u danqadaan ehelkooda u danqadaan walaalahooda ay u danqadaan dadka ay la noolyihiin bulshada ay magac ku leeyihin ay u danqadaan sababta wax walba waxaa fiican inaad daaweeled inaad ka hortagto maruu cudurna soo gaaro waxaa ka wanaagsan annagoo caafimaad qabna waaba na soo gaarinba marka insha allahu aada umahadsantihiin
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdur hareerayo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawada saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanay gabdhayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilane diinkii quraamad haruunlakiikanka daawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhay mayle tame e ulmakiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan herbal yacni geedo daarul abraar oo diigsato diinkii quraamadna ka saar go'aalakii kor agriyobo duulul iyo udur korkawali kuduuganay yooba dabeelo koo rahaayana unkudaytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udreelkoo kadaaway oo harunta mayba kumid aha ilidadka jinniga iyo sihirka hundirmalaanta welwelka waswaaska dabeelo umasawiyaanka toobinka jilba dhuuraga infekshanka kadhow regiyahan raabta bawaasiirka in weliba uduro kale oo iidan fara badanoo agnaga ada diidow meelo lagu gadaawaysidiyo harunta quraansaarka ee daarul abraar harunta quransaarka ee daarul abraar iyo may bakiyaale harajaadkii hore gobob haan boostaajada buurhakaba wali faahfaahayntaas dhaan kula hariir ka horo shale ewerli hal todoba sagaalun lihidun lihidun ama koorto kale eberli halisedo afartan lixdan ilii konton ishan haddaba bulshooy ballanteen
safaaradda soomaaliya kelida dalkaas koonfur afrika weliba iyo ruujiday howlihii shaqayan haytib muwaadiniinta soomaalida ee ka dhaqan dalkaasi toy koonfur afrika welina kusimaha safiirka eena qunsulka koowaad ee safaaradda soomaalida dalkaas koonfur afrika mudane cali maxamed sheekh uuse warbaahinta la wadaagay war-saxaafadeed hakubaayay safaaradda oo laka mamnuucay muddo toddobaadyo ah shaqooyinka linhaay muwaadiniinta soomaalida ka dhaqan dalkaasi ti koonfur africa soona sheegay in arintun iyo koyti amaradii hakubahay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya toddobaadkii hore oo war ha ku saaray in la roojiyay meelo bulshadan isku kooyeen bismillaahi raxmaani raxiim walaalayaal sida aad la socotaan beryahan waxaa caalamka dhibaato xoog leh ku haya cudurka la yidhaahdo coronavirus ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu caafiyo inta uu waxyeeleeyey innagana ilaahay naga badbaadiyo sidoo kale fiidnimadii xalay dowladda south africa waxay ku dhawaaqday inuu dalku gelayo lockdown ama xaalad deg deg ah laga bilaabo maalinta khamiista taariikhdu ay ku beegan tahay aaaaanka bish saddexaad labadakunilabaatanka saacaddu markay tahay labaiyo tobanka sakda dhexe ee habeennimo waxaa la mamnuucay in isu imaatanka ama public gatherinka dadku waxaa lagu amray inay joogaan guryahooda keliya waxaa lagu ogolaaday agagaarka xaafadaada dukaamada ku yaalla inaad adeeg u doonan karto ama famasi aad dawo ka soo iibsan karto adigoo aad u xadidaya dhaqdhaqaaqaaga waxaa sidoo kale furnaan doona subermarketyada farmashiyaasha isbitaallada iyo goobaha kale ee caafimaadka waxaa sidoo kale iyana furnaan doona gaasteshinada kambaniyaasha ku shaqada leh qaybinta cunooyinka iyo dawooyinka iyo sidoo kale bangiyada waxaan muwaadiniinta ka codsanaynaa in loo hoggaansamo qodobada aan soo sheegnay si loo ilaaliyo fididda cudurkan coronavirus sidoo kale safaaradda laga bilaabo maalinta berita oo ay taariikhdu ku beegan tahay ka bish saddexaad waxay joojisay adeegyadii ay muwaadiniinta ka soo doonan jireen safaaradda si ku meel gaar ah ilaa iyo ka bisha afaraad balse muwaadiniinta wayna soo wici karaan haddii ay wax deg deg ah ama gurmad ay u baahdaan ama xog ay doonayaan inay nala wadaagaan waxaa shaqaynaya supervisor on duty ama diblomaasi safaaradda joogaya saacadaha shaqada lambarada aad naga soo wici kartaan waxaad ka helaysaan website-ka ama shaashadda waxaan ku soo gebagabaynayaa in ilaa allabariga la badiyo nadaafaddana aad loo ilaaliyo oo loogu dadaalo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhibaatada cudurkan naga dulqaado dhammaan guud ahaan caalamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
weli barnaamijkan qaybasha dhex iyo dhegeystaaytana khiyaare wasiirka wasaaradda amniga hirshabeelle mudane maxamed cabdiraxmaan khayre iyo weliba usu ku hadalay deegaano ku mid ah deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle oo ku jira amni darows oona sheegay amni daradaas in sababan ete howlgallada dowladda soomaaliya ciidamadeedii kuwadan gobolka shabeellada hoose taas oo culeys al-shabaab us sheegay in ha kula kulmeen saas dartiya deegaano ku mid ah maamul goboleedka hirshabeelle iyo culeesa saareen sidoo kale waliba wasiir maxamed cabdiraxmaan khayre use sheegay culeyska saaran wadadan isku hiraasa muqdisho iyo jowhar oo use sheegay in maamulka hirshabeelle qorshaysanto mardhow in iyo howlgalo ku fulida saasaata weliba wasiirku ku hadalay howlgalo maalmooyin damboyti gobolkaasi to hiiraan ciidamada dowladda ee kuwadan oo ku tirsan maamul goboleedka hirshabeelle
wasaaradda amniga waxaan kusoo biiray dhowyaaqadii sanadkii laba kun sagaal iyo toban xilligaan imid ilaa iyo hadda xaaladda amniga oo markaan xafiiska lii magacaabayay dabcan aada gaabas badan ugu jiray ayaan kusoo aaday muddadii aan joogay wasaaradda waxay samaysay dib u habeen badan oo hay-adaha amniga iyo sidii loo heli lahaa xarun dhexe oo akhbaarta iyo iyo xoogta hay-adaha amniga kala duwan oo markii hore aan dareemaynay inay kala socod badan ay jirtay laakiin markaan xafiiska imid waxaan xoog saaray oon ku guulaystay inaan samaysto boqolka maalin ugu horeyso waxqabadkii aan qaban lahaa alxamdulilah waxaan ku guulaystay inta badan inaan sameeyo dibhaweyn badan aan ku sameeyo wasaaradda gudaheeda inaan hay-adaha iyo agaasinka iyo waxyaha wasaaradda aan aan dibhaweyn badan aan ku sameeyey sidoo kale waxaan sameeyey meel aan ku kala war qaadano dhammaan saraakiisha kala duwan ee hay-adaha amniga oo markii hore aysan jirin meel ay xogta ku kala qaataan hadday noqon lahayd amisom hadday noqon lahayd ciidamada xoogga hay-adaha sidoo kale nabad sugidda iyo iyo iyo ciidamada booliiska oo dhammaan wada shaqeyn badan ay ka dhexeyso haddana waxaan kusoo darnay in aan sidoo kale warbixinada bilaha ama isbuulaha aan ka helno dadka shacabka isku isku abaabulay ee loo yaqaan macmuusleyda oo ka kala dhisan shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan oo meelo badan goobo badan kula dagaalama al-shabaab kana kiciyey marka dibhaweyn badan ayaan ku sameynay dabcan xagga hay-adahaas amniga waana dareemi karta haddaan xog laheenin lama samayn karo howlgallo ama obereshano lamana ogaan karo awoodda iyo iyo iyo cududda ay leeyihiin cadowga marka si taas loo helo ayaan waxaan sameynay meel lagu keediyo xogta cadowga iyo dhammaan waxyaabaha soo kordhama ee laisku dhaafsado marka meelsaana ay hadda mareysa hay-adaha amniga wasaaradda amniga dowladda gobolka hiiraan waxay kamid tahay deegaanada ay aada u saameeyeen nimankan nabadiidka al-shabaab waxaa ka mid ah meelaha hadda aada ay ugu soo bateen xuduudda iska galaan gobolka shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose oo aan ognahay iyo dhanka bahay iyo boqool xuduudaha aan la leenahay hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana sameeyey saameyntaas keentay howlgallada ee ka socda shabeellada hoose oo cadowga aada abarjiman badan loogu sameeyey inay ay usoo keen ay ka dhigteen ama gabaad ay kasoo dhigteen dhulka huudka ah ee deegaana dowlad gobolka hirshabeelle iyadoo taas lagu duulayo waxaan qorsheynayna ama aan qorsheynay in si dhow loo sameeyo in cadowga labada dhinac weerarka looga qaado waxaan rajeynaynaa mar dhow insha allah inuu bilaaban doono howlgal weyn oo la ka wada qayb qaadan doono dhammaan hay-adihii amniga ah aan kor kusoo sheegay hadday aan aan soo sheegay warkiiba hore ku jirtay iyo dowlad goboleedka hirshabelle oo wada socda oo dhan waxaan rajeynaynaa in deegaanada hadda cadowga ay haystaan in la xuraan doono sidoo kale waxaa qorsheheena ku jiro inaan isku furno waqtiga dhow magaalooyinka dowlad goboleedka hirshabelle oan ognahay inay isu socodkooda sidii hore aysan ahayn sidaas darteed waxaan xoog saari doonaa haddii walaa yihahdo inaan isku furno wadooyinka oo inta badan hadda lagu guuleystay isu socodka hadarta balcad iyo jowhar sidiisa caadiga ayuu kusoo noqday laakiin deegaanada kale sida jallaqsi iyo buuliburte iyo jallaqsi iyo jowhar oo aydan xoogaha caqabado badan ay ka jiraan xagga ammaanka ah iyo balweyne iyo buuliburte inaan insha allah dhowaan howlgalladaas lagu furi doono sidoo kalena kor loo qaadi doono ammaanka guud ee dowlad goboleedka hirshabelle xagga xuduudaha oo la leeyahay gobolada kale sunta macaamiisleeda waa sax waa dad is abaabulay oo markii caqabado badan oo ay kala kulmeen nimanka nabadiidka ah oo hadday noqoto in hantidooda la banaysto naftooda la banaysto deegaanadooda laga barakiciyo saas darteed ayay isku isku abaabuleen waa ugu mahad celinayna horta ummadda soomaaliyeed inay gartaan in nimanka cadowga laska dhicin karo oo tobankii sana ugu dambeysay gabaad ka dhiganaya dhulka miyiga ah ama dhulka fog maadaama hadeertaan deegaanadaasna ay ka bilowdeen howlgalladaasi waxaan rajeynaynaa insha allah in dowlad goboleedka hirshabelle iyo anagoo iskaashanan macmuuslihda in wada shaqaynteena ay sidii hore ka hagaagi doonto wataan hadda kuusoo sheegay in aan sameyno meel aan ku kala war qaadano macmuusigeeda iyo iyo hay-adaha kale amniga wasaaradda amniga ay hogaaminayso saas darteed waxaan rajeynaynaa mar dhow in macmuusliheyda howlgallada soo socda aan isla wada sameyn doono iyagana deegaanadooda aan wixii facility oo fududeen ah oo aan u sameyn karno sida hadday noqoto saadka inaan ka taageerno hadday noqoto inaan macluumaadka aan ka taageerno hadday noqoto inaan goobaha caafimaadka ay soo gaarsiiyaan aan ka taageerno dadka dhaawacyadaasi kusoo gaara dagaalada ay la galaan nimankan nabadiidka ah iyo inay helaan saad waayo nolosha biniaadanka iyo cid walba ama ciidan walba raba inay dagaal la galaan ama dagaalamo wuxuu u baahan yahay waxyaabihii dagaalkaasi oo ku gali lahay ama qalabkii hadday noqoto lahay hadday noqon lahayd caafimaadkii iyo iyo cunadii marka saas darteed waxaan rajeynaynaa inaan meelo badan oo wada shaqo naga dhexeyso codsiya aan u dirnay in dhowaan aan ka heli doono jawaabihii ku habboonaa sidaas darteedna aan macmuusleyda si hoose aan u ogaan doono xaaladahooda iyo duruufaha walba ay ku shaqeynayaan waan ugu mahadcelinaynaa mar walbana waan ku dhiirigelinaynaa inay dagaaladaas ay kula jiraan cadowga ay sii laba jibaaraan si dalka oo dhan oo xor uu noqdo nimanka xabjirka ah macmuusleyda dabcan waxay isugu jiraan laba qaybood qayb hantidooda iyo duruufaha markaas jira ilaalsanayo oo keentay inay dagaalka abaabul ay sameeyaan iyo qayb kale oo hantidoodii iyo xoolahoodii deegaankoodkii laga barakiciyey meelo gaara isku aruursaday oo rabay inay nimanka cadowga ay si fog walba ula dagaalami karaan kula dagaalamo marka waxaan qorsheynaynaa in hadduu ilaah yidhaahdo ciidamada daraawiishta ay la dagaalanto sidii militariga oo kale u dagaalanto maadaama dowlad goboleedyada aysan lahayn ciidamo militari ah in mar dhow waxaan sameyn doonaa daraawiishta sidoo kale waxaa hadda gabagaba maraayo dhismihii face onkii ama wejigii koowaad ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabelle waxaan ku dari doonaa marka hayadahaas kala duwan hadduu ilaah yihahdo si ciidamada ay ugu mid noqdaan inta kale oo deegaankooda iyo naftooda iyo xoolahooda inay difaacdaan ku eg oo laakiin aan hem ugu jiro inay ciidanka biraanne waxaan rajeynaynaa in haddii cadowga markii laga dul qaado noloshooda caadiga sii wadan doona hadduu ilah yihahdo aad ogtihiinba awalba ciidamada waxaa kasoo kala xulnay deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle oo ay ka mid yihiin degmooyinka iyo deegaanada kale la gaari kara iyo kuwa naftigooda ay nimanka cadowga ay haystaan dad mudadawaciin ah oo ciidanka inay ku biiraan raba ayaa yimid markii hadda tababarada ay dhameeyeen sida warbaahinta aad ka arkayseenba ee labaiy tobanki bishan tababar usoo xirnay saddex iyo tobankii afar tobankii waxaa lagu bilaabay ciidanka daabuleen waxaa kamid ah ciidankii ugu horeeyey waxay gaareen magaalada beledweyne oo maamulka iyo iyo saraakiisha amniga halkaasi jooga ay kusoo dhaweeyeen saas si lamid ayeen deegaanada kale ay gaareen sida degmooyin kale buuliburte maxaas ilaa matamaan ciidamada insha allah degmooyinka kaleeto waa la geen doonaa waana qaarkoodna waa la gaarsiiyey degmooyinka kale oo shabeellada dhexeena insha allah saasoo kale ayaa qaarkoodna loo gaarsiiyey inta dhimanna way gaari doonaan marka degmooyinkii loogu talagalay iyo saldhigyadii iyo meelihii ka howlgal lahayn ayaa ciidamada la geeyaa ma jirto ciidanka haddii tababarka loo soo xiro inay caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle keliya ay ku nagaadaan laakiin waxaa ciidamadaas tababar ugu soo saaranay inay ammaanka magaalooyinka oo dowlad goboleedka hirshabeelle xukunto inay kor u qaadaan oo shacabka iyo hay-adaha kale ama dowladaha maamulka xafiisyada kale maamulka shaqeeya in ammaankooda ay sugaan ee magaalada marka waxay hadeertaan tageen goobihii loogu asteeyey inay ka shaqeeyaan jiraan gabdho badanaa ku jiro ciidanka waxaana kusoo xirnaa waxaa jirto criteria ama shuruudo aan u dhignay in ciidanka qofka kamid noqon karo waxaana kamid ah in qofka da-diisa sideed toban ay ka weyn tahay inuusan balwad lahayn in uu caafimaad qabo jismiya ahaan iyo caafimaadka kale ee dhiiga inuu caafimaad qabo iyo arrimo kaloo la xiriira oo ka mid ah sababa aan kusoo xirno gabdhahana waxay ku leeyihiin dabcan number wanaagsan ayay ku leeyihin ay kamid noqdaan ciidanka mar walbana waan ka xigeleynaa weliba waxaan u helnaa il gaar inaan ku fiirano oo iyo qadarin badan inay gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha dowlad goboleedka hirshabelle ku nool ay kamid noqdaan ciidamada waayo iyaga naftigooda waxay qayb weyn ka qaadan karaan bulshada waayo bulshada ku dhex jiraan gabadha nin bay u dhexdaan inay la dhalatay nin bay ay ka warqabtaa ama diris la tahay ama hooyadiis ay tahay marka waa laf dhabarta bulshada maadaama ay yihiin ammaankana ee qayb weyn ay ka qaadan karaan marka haweenka waa ku dhiirigelinaa inay kasoo mid noqdaan ciidamada ee dowlad goboleed horta jidgooyooyin way jiri karaan oo marmarka qaar ay sameeyaan ciidamada ama dadka abaabulan oo hubeysan laakiin aan u diiwaan gashanayn maamulka iyo hay-adaha amniga saad la socotid wadadaas aad ayuu ammaankeeda u xumaa beryihii dambe sanadkii lasoo dhaafay dad badanaa aan nagula dilay oo qaali ahaa nimanka argixisaan inta badan soo galay si marka nimanka cadowga loola dagaalamo ayaa horta ciidamo badan ayaa la dhigay oo isu muuqda waa xitaa ay kamid yahay ciidanka amisom oo fariisamo waaweyn ku leh iyo sidoo kale ciidamada dowlad goboleedka hirshabelle iyo ciidanka xooga ciidamadaas marka aan meelaha la dhigay waxay qayb ka qaadanayaan ammaanka waddada laakiin waxaan soo gaartay mararka qaar inay soo galaan niman tuuge ah oo waddada dadka iyo baabuurta ku baarto kuwaasna waa baaxsanaa oo qaarkoodna waa lasoo qabtay oo howlgallo badan waddada laga sameeyey haddana waxaan rajeynaynaa in waddada sida hore ay ka ammaan fiican tahay hadday noqon lahayd xagga socodka gaadiidka iyo dadkaba oo cadowga aada u beegsan jiray iyo hadday noqon lahayd nimankan tuugada ah marka wax badan waxaan uga qorshaysan in waddadaas ay dadka ay si badqaba ah muqdisho uga baxaan johor ku tagaan johorna ugu soo baxaan muqdishona ku yimaadaan waan la dagaalamayna intii karaankeena iyo haddana dadaallo badanaa wadnaa sidii labadaas cadow oo aan soo sheegay hadday noqon lahayd shabaab iyo tuugadaba inaan la dagaalano wasaaraddan waxaa ugu qorshaysan in dagaalkaas uu sii socdo ilaa waddadaas ay ka noqonayso waddo ammaan ah horta waddadaas saa sheegtay bilaawii sanadkan ayaa xoogaa caqabado badan ay ka yimaadeen wadasashi badan oo la sameeyey iyo hay-adaha amniga saraakiisha iyo wasaaradda iyo madaxda naga sareysa oo dowladda ugu sareysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka arrintaasi waxay ka sameeyeen jawaab celin fara badan ciidan waddadaasi aada ugu rondayna waa la sameeyey arrintii hadda meesha ay ka baxday isbaarooyinkii iyo caqabadii markaasi meesha loo soo dhigana waa laga saaray anigaa mar dhow ku safaray cadalle ilaa iyo muqdisho mana arkin meel jidgooya ama dadka wax looga qaado way jireen bark control oo canshuurta dowladda dowlad goboleedka hirshabelle ay ku qaado iyo maamulada markaasi gobolka laakiin ma arkin meelo kaleeto oo lagu qaadanayo isbaarooyin ama lacaga aan aan sharci ahayn deegaano badan waxaa jira gacanta cadowga ku jiro oo aad loogu dhibaateynayo shacabkeena marka horta waa ka xunnahay in annagu mas-uuliyad mas-uuliyadda u hayno dadkaasi in ilaa hadda ay niman cadow ah oo arxanlaawayaal ah haystaan iyaga iyo maalkoodaba annagana insha allah niyaddeenu waxay noo rajaynaysaa inaan gaari doono dadkaas shacabkeena ka mid ah iyo deegaanadaas hadduu ilaa yirahdana sidii aan cadow ugu qaadi lahayn qorshayaal badanaa noogu degsan waxaan rajeynaynaa mar dhow in qorshayaashaas fulintooda ay bilaaban doonto waayo qorshe walba wuxuu leeyahay fulintiisa fulintiisana mar dhow ayay bilaaban doontaa waan rajeynaynaa in deegaano badan ay xoroobi doonaan kuwa aan isleenahayna waxay ahayd waa ugu muhiim ama waa meelaha ay iskaga xirmaan gobolada iyo degmooyin kale ee deegaanka dowlad goboleedka hirshabelle iyo xuduudaha gobolada kale la leenaha ama haday noqon lahayd xuduuda wadamada kale dariska oo soomaaliya la leedahay oo dowladda etoobiya oo kale ay lamid tahay in aan horta deegaanada muhiimka waa dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga iyo dadkaba aan marka koowaad ee qorshaheena koowaad aan ka fulino si isu socodkii oo dib usoo noqdo deegaanadaasna aan u xoreyno waayo dadkeena waxay u baahan yihiin nolosh- nolosha asaasiga oo dhan nimanka adiga nolosha asaasiga oo dhan ay diidaan waayo dadka ma ganacsan karaan si xor ah ee wax ma baran karaan si xor ah si xor uma cibaadaysan karaano si xor ah uma heli karaan waxay ahayd wax walba oo biniaadamka u baahnaa marka caqabadahaas oo dhan een, waan dareemaynaa annagana waxay ahayd een, maadaama dowlad goboleedka uu ka mid yahay dowlad- dowladihii ugu dambeeyey ee federaal ka mid ah la asaasay een, hay-adihiis amnigana wuxuu dabcan waa qiyaas kartaa inay wax badan oo ay- ay- ay daldalaalaha ay jiraan laakiin een, inta aan xafiiska aan joogo waxaan rajeynaya insha allah daldalaaladaas inaan aan dabooli doono oo aan gaari doono in ee, dalkeena ama een, degmooyinka dowlad goboleedka hirshabelle deegaanadoodaba sida ugu dhow aan gacanta dowladda aan kusoo celino hay-adaha ammaanka ay ka howlgalaan iyo maamulka ee qaybihiisa kala duwan waan rajeynaynaa insha allah sida ugu dhow inaan ku gaarno haddii ilaahi raaco dowladda soomaaliyeed horta ba- badanaa waa aad ay u propaganda badan yihiin waayihii dambana propagandada waxaa malaysa in ka mid noqoto qayb ka mid ah ee, wararka oo xog qaldan markii qof uu baahiyo waxaa loo qaadanayaa inay xogtaas ay tahay xog een, een, sax ama run ah marka een, annaga maana arkin meel al-shabaab ay ku qaadanayso een, inay ay canshuur ku qaadato maana arkin dad u shaqeeyo canshuur u qaadana maana arkin marka meel annaga aan joogno oo caasimad dowlad goboleedka hirshabelle ah oo madaxdii iyo hay-adihii amniga ay kuwada isugu yihiin ma rajeynayna inay ay- ay al-shabaab ay wax ku qaadan karaan laakiin waxaan ka wacyigelinayna ama ka waaninayna dadka soomaaliyeed ee dadka shacabka ah ee soomaalinimada iyo dowladnimada hortaagan ee burburinta garabku siina nimanka cadowga ah inay arrintaas ka waantoogaan cid alla ciddii lagu helana waxaan farayna hay-adaha amniga inay ay tallaabo sharciga ay ka qaadaan Mm, waana waana waana rajeynaynaa in loo hogaasan doono ee ee amarka iyo iyo iyo shuruucda dalka u talo
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya inkatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka weliba inhirinaada kortee muddo tumuusac ilaa iyo tumiilama saacadood ee xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo ee xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin ku surugna
xubgadan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo haslideerna khiyaaray maamulka gobolka bari ee maamul goboleedkaasi puntland weliba iyo hasaarena amaro iyo kama mamnuucayaan bulshada ka dhaqan gobolkaasi bari in iyo in isku koyna meelo iyo ku kulama jirin si lanka horseeda cudurka coronavirus maalintii shalay haytay wasiire ku tirsan xukuumadda maamul goboleedka puntland weliba iyon hasaarena amarka iidan xakameey iyagoo bulshada meelin isku koya si cudurkaasi coronavirus lanka horseeda haddaba gudoomiyaha gobolka bari iyo agaasimo waxeedka caafimaadka gobolkaas iyo weliba iyo shirkin jiro aydan ku hadalaayana amarkan waxaa ku bahay maamulka gobolka si lanka horseedo cudurkan coronavirus ee gudoomiye ku-xigeenada taliyaha qeybta taliyaasha oo dhan saldhigyada dhammaantood waxaanu u sheegaynaa sida ay tahay in go-aankii golaha xukuumadda loo fuliyo oo go-aankaas uu soo baxay ee waxaan rajaynayaa boqolkiiba sagaashan iyo shan in go-aankaa golaha xukuumadda uu hirgalay inta ka dhimanna waxaan rajaynaynaa in la hirgeliyo dhammaan iskuullada waa la xiray malcaamadii qur-aanka waa la xiray Ee, haddii ay dhacdo degmooyinka qeybtooda ama goobaha qeybtooda ama tuulooyinka qeybtooda inay furan yihiinna waxaan rajeynaynaa in labada asbuuc muddada labada asbuuc oo go-aan golaha xukuumadda ka soo baxay in la xiro sidoo kale in wax kulamaan la qaban karin iyo isumaatin dadku ay six feet ama lix feet laysu jirsado oo aan laysu soo dhaafin sidoo kale aeroboortka boosaaso oo diyaaradu kasoo degaan dad kasoo degaya aada loo xakameeyo wasaaradda caafimaadka ama siduwa caafimaadku wuxuu u xil saaran yahay in halkaa hawsheeda tiimka caafimaadka diyaarad kastoo timaado meel kasta ha ka timaado in dadka si fiican oo xoogla dadka loo baaro sidoo kale dekada boosaaso siduwaha iyo tiimkiisa horena waa uga shaqeeyeen haddana waxaa rajeen inay ka shaqeeyaan sababtoa labada goobood oo goobaha una kasoo geli karo dhanka badda iyo iyo cirka oo airboorka ah gobolka ahaan in arrintaa aada looga taxadaro oo arrintaa laga dadaalo sidoo kale waxaan ka tashanay saaka iyo isduwa caafimaadka iyo saraakiisha dowladda oo dhan in la sameeyo goobo la sameeyo nadaafada lagu ilaaliyo aeroboorka oo kale marka laga soo dego ama in la sameeyo meelo lagu fara dhaqdo oo dadku ay la dhigo aaladihii jermiska dilayay dekada sidoo kale maadaama goob shaqo oo weyn ay tahay in laga sameeyo meelo faradhaq iyo meelaha laysugu yimaado dekada keliya maaha dadka ganacsatada iyo dadka makhaayadaha waxaan aada ugu boorinaynaa makhaayad kasta marka inta lasoo galo in laga sameeyo goob lagu faradhaqdo oo dadku ay yaaliin saabuuntii iyo waxyaabihii jermiska dilayay meelaha la isugu yimaado kafeterooyinka sidoo kaleeto qofku intuusan fariisanba uu marka hore fara iska soo dhaqo sida fariimaha caafimaadku ama hadda istugu inoo sheegayay soddonka daqiiqaba waxaa la rabaa qofku inuu faradhaq sameeyo oo faradhaqdo salaanta in la yareeyo oo dadku salaanta la yareeyo isumaatinka in la yareeyo in aada loo taxadaro ilaamaha dowladda ee heer gobol iyo heer degmaba waxaa laga rabaa inay arrintaa u tafaxaytaan meelaha jekboyntiya dad kasoo gelayo meelaha ma garanaysaa dadka lagu booriyo arrimahan oo dhan dadka lagu lagu booriyaa loo baahanya muhiimadda aan sheerka jiraad u qabana taas weeye waxaan marka guddoomiyaasha degmooyinka weliba si khaasa inay arrintaas oo aan filayo inay boosaaso durbo bilowday go-aanadeeduna ay ahayd in arrintaa la hirgeliyo waxaan rajeynayaa inay ka howlgalaan oo sida ugu dhaqsaha badan looga howlgalo arrimahan aada looga taxadaro waxaan uga digaynaa oo aada uga digaynaa go-aamadii golaha xukuumadda kasoo baxay ka mid ahaa in la jebiyona ay khalad tahay doonyaha kalluumaysiya ee imanaya gobolka ama puntland oo dhan waxay ahayd inay dekada boosoo yimaadaan si ay baaritaan caafimaad u maraan dadka saaran ama kuruuga saaran ama naakudayaasha ama baxrida saaran dad ayaa lasoo sheegayaa doonyihii dad ka saaray waardiya xeebaha ka saaray dadka waa uga digaynaa ciidanka baduna arrintaa way ka howlgeli doonaan cid alle ciddii lagu qabtana arrintaa sharcigaa la horkeeni doonaa sababtoo waa cid bulshada meel kaga dhacday doonyuhu waxay ka imanayaan wadamada cudurkaani uu hadda aadka uga jiro marka sidaa daraaddeed dadka waxaan leenahay waxaa laga taxadaraya waa naftiina go-aamada golaha xukuumadda kasoo baxaya waxay ka turjumayaan waa waa maslaxadiina waa sidii nafta naf loo badbaadin lahaa sidaa daraaddeed dadka badda doonyaha keena iyo maraakiibta kalluumaysiga waxaan uga digaynaa in arrintaa ay ku tallaabsadaan waa inay dekada booso yimaadaan waa inay baaritaanka caafimaadka wasaaradda caafimaadka maraan tiim caafimaad baa diyaar idinkuwa isduwiba halka jooga aada baan uga digaynaa sidoo kale goobaha waxbarashada iskuullada iyo malcamadaha qur-aanka amar baan ku siinay isuduwayaasha waxbarashada iyo isuduwaha wasaaradda awqaafta iyo diinta in arrimaha laga hortago ciddii lagu qabtana sharcigaa la horkeeni doonaa isu imaatinada guud ama aroos ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama ama ama shirar ha noqoto ama xaflada ha noqoto ama qalinjabin ha noqoto waa mamnuuc labada asbuuc oo hadda golaha xukuumaddu go-aamiyeen insha allah waxaan rajeynaynaa in loo loo hogaansamo go-aan golaha xukuumadda aada iyo aad baa umahadsan tihiin fariintaa guud oo caafimaadkana a qaadataan oo hadda isuduwu halka idinka sheegay wacyigelin baanu samayn doonaa baabuuro isbikore ku xiran yihiin baanu magaalada samayn doonaa wacyigelin samayn doonaa goobo badan oo arrimahaasabaa la samayn doonaa haddii laadmo aada iyo aad mu ahaan ka puntland ahaan iyo ka gobolka bari ahaanba nala gudboon waxyaalaha nala gudboon oo mas-uuliyadda horta waxaa muhiim ah inaan cudurkaan u qaadano si dhab ah oo inuu cudurkani yahay cudur dhab ah oo jira ilaa hadda dad baa moodaa inay uhaystaan ciyaar iyo facebook laakiin cudurkan waa cudur khatar ah oo very contagioso adduunka si halisa u gaadhaya isla markaana waxa weeye dadkii ay wadar wadar ugu dhimanayaan waxaa marka u baahannahay bulshadu inay marka hore u qaadato cudurkan inuu cudur jira yahay in khatartiisu badan tahay inuu halis gelin karo ilmaha xalay dhashay iyo qofka u weyn intaba inuusan jinsi gaara ku dhacayn inuusan dad diin gaara wata ku dhacayn inuusan cid gaara ku dhacayn cudurkani uu qof kasta ku dhici karo waxaa laynooga baahan yahay marka maadaama ilaa iyo hadda cudurka aan puntland lagu sheegin ama deegaanadan aan lagu haynin waajibaadka caafimaad iyo wacyigelinta caafimaad ee lana siinayo inaan si dhaba u qaadano waxaa muhiim ah in cudurkan qof kasta uu dhinaciisa kaga qayb qaato siduu u xakamayn lahaa haddaad naftaada ka xakamaysid gurigaagaad ka xakamaysa haddaad gurigaaga ka xakamaysidna bulshadii baad ka xakamaysa waxaa marka waajib nagu ah kow inaan qaadano ka hortagga waxaa ugu horeeya qofku inuu nadaafadda ilaaliyo dad muslimiinaa nahay waxaa layna faray nadaafadda inaan ilaalino oo ay ugu horeyso gacmo dhaqashada ama gacmaha in had iyo jeer lagu dhaqo saabuun iyo biyo sababtu maxay tahay cudurkan hadduu farahaaga saaran yahay oo aad meel cudurku saaran yahay aad taabatid oo aad biyo saabuun leh ku dhaqatid faraha si fiican ugu dhaqdid sidaas ayaa kaga badbaadaysaa ta labaad waxay tahay haddii wad cud- aad iska shakidid ama hargab caadi xataa uu kugu dhaco fadlan afka daboolo bulshadana ha dhex gelin ee isla markaana raadso ee adeeg caafimaad arrinta kaloo lagugula talinaya waxay tahay in la ilaaliyo isu imaatinka faraha badan oo dadku isu imaanayaan oo keeni karta in qof cudurkaa qaba uu ku dhex jiro isla markaana uu gaadhsiin karo haddii taa laga hortago iyaduna waxay faa'iido keenaysaa in laga hortago cudurkii oo aan dad kale ku faafin waxaa kaloo muhiim ah iyaduna in la faafiyo fariimaha wacyigelinta caafimaadka tusaale ahaan haddii aad shakido oo wax shakiyo kugu dhaco wasaaradda caafimaadka puntland waxay samaysay number bilaash ah islamarkaana aada wici kartid si lagugu adeego oo lagu caawiyo ama shakiga lagaaga saaro ama wixii aad u baahnayd lagugu tilmaamo nambarkaasi waa saddex boqol afartan iyo saddex waa number bilaash ah haddii aad wacdi wax lacaaw kaa baxaya ma jiraan waxaa kale oo muhiim ah in la qaato tacliimaadka muhiimka ah ee goobaha la isugu imanayo salaanta gacanta in la yareeyo oo afka la iska salaamo salaanteena islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maadaama uusan qof kasta suurtagal ahayn inuu glofis gashado qof kasta ana aanay suurtagal ahayn inuu sanka xidho waxaa waajib ah qofka haddii aad ka shakido ka fogow in mitir ah haddii adigu aad hargab qabtana dadka ha dhex gelin masaajidka ha tegin guriga ku ekow cidna ha taaban islamarkaana adeeg gaadh doono adeeg caafimaad dadka shaqaalaha caafimaadka ah oo dadka bulshada u adeegaya waxaa laga rabaa inay iyagu afkana xidhaan glovesna gashadaan waayo iyagu waxay joogaan goobtii uu imanayay qofkii xanuunsanaa sidaa daraaddeed qofkan caafimaadka hadhow isaguna guriguu tegi doonaa marka waxaa la rabaa dhammaan shaqaalaha caafimaadka inay iyagu afka xirtaan islamarkaana gacmaha ay gloves ugu shaqeeyaan bulshada ilaa hadda qofka xanuunsan iyo qofka shaqaalaha caafimaadka ah ayaa loo ogol yahay inay inay sanka xidhaan oo afka xidhaan iyo qofka xanuunsan oo hargabka qaba xataa hargabka caadiga ah waxaa la rabaa in aadan afkaada xidhatid qoyskaaga aadan qaadsiinin dadka aad ka dhex baxdid intaad caafimaadaysana aadan masaajid natigin dadkana aad dhex gelin haddii aynan guud ahaan bulsho uga qayb ka wada qayb qaadan xakamaynta cudurkan waxaan khatar ugu jirnaa inuu cudurkan inan haleelo isla markaana uu faraha ka baxo oo uu gaadho meel laga soo qaban kari waayo marka qof kasta yar iyo weyn ha ka qayb qaato sidii cudurkan loo xakamayn lahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaya saxaafadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta wacyigelintan waxaa loogu talagalay inay gaadho qof kasta qof kastoo ay soo gaadhana waa inuu qof kale gaadhsiiya aad
guud ahaan akhyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdiliyaasin saarenta sinkula darasahay cabdinaasir axmed mayo dhinacsanaadiyanin fadhi weliba sinka ugu tabaanay sidaasiyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu